wamaa tatimu bihi lmacaishu iyo waxay nolosha ay adduunyada iyo dee diinta iyo adduunyaduba ku taagan yihiin waxay ku taam noqonayso nololay waxay ku taam noqonayaan misale iibkii yacni waxqudidii wax allayaaliya waxaasoo dhan iibkii iyo zaraacaddii iyo xoolihii wax allayaaliya waxaasoo dhammi wixii markaas ay diintii adduunyadu ku taagnaayeen weeye dee dadku hadday dhaan waanu ka dhaqaaqaynaa yacni way dambaabayaan qof kasta oo afraadda ummadda ka midina wax allayaaliya wax kastuu u baahan yahay ma wada awoodayo oo isagu ma wada qabsan karayo xadiid uu warinayo tirmidi ayaa waxaa rasuulka ayaa maqlay cali oo leh ilaahay ow qof khalqigaaga ka mida ha i baahinin dabeedna wuxu uhi sidaa ha odhanin ma jiro qof ilaa dadka waa u baahan yahay ee waxaad tidhaahdaa buu yidhi ilaahay ow allahuma laa tuxwijnii ilaa shiraari khalqika ilaa khalqigaa kuwa ugu sharka badan ilaah ha i baahinin dee oo waa kuwee buu ihi markaas kuwa ugu sharka badan waxa weeyaan bui kuwa hadday wax siiyaanna dadka ku galadayse kaga daba hadlo un haddii ay u diidaanna yacni ku ceebeeya kuwaas weeye wa min wa jawaabu salaamin salaam jawaabteeda ayaa iyana furdigfaya calaa jamaacatin la salaamay wa yusanu ibtidaa'uha bilowgeeda ayaa la sunneeyaa la calaa qaadi xaajatin xaaje mid gudanaya in lagu bilaabo lama sunnayo waakilin mid wax cunaya wa fii xamaamin iyo mid xamaam ku sugan walaa jawaaba calayhim wax jawaabana laguma laha wuxuu sheekhu leeyahay furuudulkifaayaha waxaa ka mid a salaamta celiddeedii laga celiyo jamaaco salaam la salaamay jamaaco iyo koox celinteedu fardulkifaaye ayay noqonaysaa masalan dad kooxa saddex iyo afar iyo wax ka sii badan ayaa la salaamay qof muslima ayaa salaamay salaamtaasi inay ka jawaabaan ay ka celiyaan dee waa farad waidaa xuyiitum bitaxiyati faxayu biaxsana minha u ruddooha ilahi baa yihi marka laydin salaamo salaam dee ku salaam mid ka wanaagsan ama tiinu celiya fardulkifaayana xadiida abu daawuud warinaya ayaa wuxuu ahaa yujziu can iljamaaca waxaa kooxda ka gudaya idaa maruu an yusallima axaduhum kooxda waxaa ka gudaya markay jamaaco soo maraan an yusallima axaduhum midkood inuu salaamo wa yujziu can iljuluusi an yarudda axaduhum kuwa markaas kale iyagu fadhiyaan faraha badanna inuu mid ka midi ka celiyo ayaa kaga filan mid ka midi inuu ka celiyo hadday afar shan ahaayeen oo la salaamo inuu mid ka midi ka celiyo ayaa kaga filan wa yusanu ibtidaa'uha waxaanu sheekhu uhi waxaa la sunneeyaa salaamta bilowgeeduna waa sunne sunne ayay noqon sunno cayniya haddii ay jamaaco yihiinna sunno kifaaya bay noqonaysaa oo sunnaha lafdiisigaa siduu faradkii fardulkifaaye iyo fardulcayn ugu kala lahaa ayaa sunnina sunno cayn iyo sunno kifaaya ayuu sunna u noqonaya hadday koox yihiinna kifaaya banu hadduu mid yahayna cayn fa idaa dakaltum buyuutan fasallimuu calaa anfusikum macnaa barhkima barhka kale ha salaama baa layihi afshu salaam salaamta faafiya baa layihi fardulkifaayana waa diinu xadiidkiisana kusoo tilmaamay marka bilowgeedu waa sunne laakiin celinteedu iyadu waa waajib ah bilowgeeduna waa sunne celinteeduna farad weeyaan ka dhowr shay oo noocaas ayaa la sheegay masalan dee inaad qofka markaas waxamaahaysa ama aada wax siisiisa waa sunne haddii uu waxba waayo inaad ka sugtaana farad bay noqonaysaa ama shay waajiba weeye markaa bilowga salaantu waa sunne laa calaa qaadi xaajatin walaa yusanu ibtidaau calaa qaadi xaajatin lama sunneeyo salaanta in lagu bilaabo qof xaajo gudanayo dee ama kaadi ama saxriya caynkaasa u fadhiya waana nahye midda labaad la hadalkiisuna dee waa shay adabta ka fog weeye shay adabta ka fog weeyaan adigagaasi waad qariibsanaysaa hadaad aragto dad wada sheekaysanaya haddana xaaladaa ku sugan haddaan xishood lahayn waakilin walaa calaa aakilin mid wax cunayana oo isna dee cuntadii markaa ku guraya kaanaysana laba sunneeyo in lagu bilaabo wa fii xamaam walaa fii xamaam mid xamaam ku suganna oo isna maydhasho ku mashquulsan isna laba sunneeyo in lagu bilaabo walaa jawaaba calayhim walaa jawaab waajibun calayhim wax jawaaboo ku waajibtayna ma jirto kuwa inay celinteedina waxba kuwaa waajib kumaa mar haddaan bilow in lagu bilaabo aanay sunnahayn celinteediina waajib kumaa maxay yidhahen meelaan maxalkeedii ahayn oon sunno ahayn ayuu qofku salaantaa dhigay bay yidhahen walaa jihaad jihaad mahani calaa sabiilin iyo wa majnuun iyo wa imra'atin iyo wa mariidin mid xanuunsan iyo wadii caraji mid dhutinu saaxiiba bayinan maca waa qitaca waa ashalla mid markaas xubno go-an iyo mid xubno qallalan toona wa caadimi uhbati qitaalin iyo ka waayey qalabkii iyo wixii lagu dagaalami lahaa waxau sheekhu leeyahay jihaadka waxyaalihii mancinayey ayuu halkan nooga galay waxau uhi walaa jihaada jihaad ku waajib maaha calaa sabiilin wa majnuunin mukallaf baan ahayn kii waalla iyo kii yaraa jihaad waajib kumaaha laysa cala ducafaa ayaa ilaahay oo dee xaggay ducafogay sibyaanta weeyaan baa la yidhi oo jirkoodaa daciifa may majaaniinta weeyaanoo dee caqligooda ayaa daciifa baa layidhi markaa koox na rasuulku sala alla alay slam waa celiyey saxaabada ka mida isagoo yaraystay daraaddeed oo ibnu cumar buu maalintii uxud celiyey maalintii khandaqna wuu oggolaaday wala mra'atin haweenayna iyana kuma waajibinoo dee iyana way iska daciifad yaa ayuha nabiyu xarid almu'miniina cala alqitaal dagaalka ku booridaasi dee mulafd lmu'miniin ragga ayuunbuu u kacayaa wa mariidin walaa calaa mariidin qof xanuunsanayo oo dee aan dagaalami karin ama mashaqadu ay ku badanayso isnaa kuma waajibin wadii carajin bayinin walaa dii carajin bayinin dhutin muuqata oo cadka u saaxiibana kuma waajibin laysa cala alacmaa xarajun walaa cala alcaraji xarajun walaa cala almariid xaraj ilaahay baa yidhi dembi kama haysta yani jihaada kaalitaankiisa kii indhaala ah iyo kii dhutinayey iyo kii xanuunsanayay toon waa markaa wixii waxyeellana keenayey walaa aqdaca mid markaa isna gacan la ma faraheeda badidiisiila ama dee lugla kaana oo la jaray kaana jihaad guudkiisa maaha waa shallo walaa shallo mid markaas isna gacane qalashay ama meel kale qalashayna kaana laguma leh maxaa yeelay maqsuudka jihaadku dee wain wax la qabto wax la laayo markaa labadani hadduu ama lugaleeyahay ama gacmalaayahay dee waxba u suurto geli maayaan wa cabdin walaa calaa cabdin addoonna isna laguma leh xayla ilahi bari wajaahidu biamwaalikum anfusikum fii sabiili illah ku dagaalama maalyaalkiina iyo nafihiinaba ilahay tidiisa ugu dagaalama dee addoonkani wax maal u leeyahay ma jirto wa caadimi ubati qitaalin hubadii iyo alaabtii dagaalka kii aan haysaninna hadday nafaqata iyo hadday hubta iyo haddii wax la fulaya ayte kaa waayeyna isna dee laguma leh wa kullu cudrin cudurdaar dhammaantii oo manaca diday wujuubalxaji xajka waajibitaankiisa manaca aljihaada jihaadka waa mancinaya ilaa khawfa ariiqin waddo cabsideed mooyaen munkufaarin laga cabsanayo wakadaa min lusuusi lmuslimiin dadka muslimiintaa tuugtooduna waa la mid cala saxiixi saxiix haddaan qabano waxau sheekhu leeyahay cudurdaar kasta oo xajka waajibitaankiisii mancinayey masale isagoo qofku sahaydii waaye isagoo raaxiladii waaya manaca aljihaad jihaadka isna waa mancinayaa oo way is hortaagayaa jihaadkana wuxuuse ka rooba wuxuu ka soo ilaa khawfa ariiqin min kufaar dee in masalan xajka oo kale haddii jidkaa loo marayaa cabsi uu leeyahay xajku waa dhacay laakiin haddii waxaan laga cabsanayaa dee ay jidka un laga cabsanayo oo waxaa laga cabsanayana gaalaytay dee waa kuwii lalaba soo dagaalamayay weeye oo jihaadka ayaaba dee cabsi ubaleerka iyo cabsi kahortagaasa waxa kaloo ayana aan mancinayni wakadaa khoofan min nusuusi lmuslimiin dadka muslimiintaa tuugtooda isagana mancin maayo haddii dad tuug markaa muslimiinoo meelaha ayana wax ka yar dhacaya ay jiraan laga baqanayo wujuubkama mancay cala saxiixi maxaa yeelay dee safarkan ama jihaadku waa mid iska cabsi badan wadaynulxaalu daynkii muddadiisi dhammaatay yuxarimu wuxuu manci xaraamaynayaa safara jihaadin iyo wakayri ilaa biidni qariimihi kii daynta ku lahaay oo ogolaada mooyaane waalmu'ajalu laa ka isagu mu'ajalkii ma mancinayo waqiila waxaa la yamnacu safaran makhuufan safarka cabsida leh wuu mancinaya wayaxrumu jihaadun baa xaaraan ilaa biidni aabaweyhi labadiisa aaba ogolaashahooda mooyaane in kaana muslimiin hadday yihin laa safaru tacallumi fardi caynin fardulcayn barashadii safarkii maya wakadalika kifaayatina waa lamid fil asaxi asax haddaan qabano ee fa ina aadina abawaaw hadday idnaan iyo walgariimu uma rajacu ay ka noqdaan wajaba rujuucu noqdaya waajiba in lam yaxdur isafa safka haddaanu xaadirin fain sharaca fii qitaalin hadduu gudagala xarumal insiraafo gadoon ayaa xaaraana fil adari haddaan qabano waxau sheekhu leeyahay balbaalka daynta la yidhaha cajabtiisa eeg wuxuu yihi sheekhu mawaanicdii xis mawaanicdii jihaadka ayuu laba inagu kala qaado mawaanic wuxuu xisiya iyo mawaanic sharciya qaar xisiya oo la arkayo iyo qaar sharciya wuxuu sheekhu uhi daynta xaalka ee muddadeedii taagan tahay yuxarimu safara jihaadin wakayrihi mar haddii qofkaa dayn waktigeedii jooga lagu leeyahay wuxuu xarimayaa safarkii jihaadka iyo safarkii kalaba ilaa uu iska bixiyo maxaa yeelay iska bixintani dee waa wax farducayna jihaadkina waa fardu kifaaya baa la lehy farducaynka ayaan fardu kifaaya laga hormariya waxaa kaloo rasuulku sala la sl xadiis saxiixa ku yidhi alqatlu fii sabiil illah yukafiru kula shayin ila dayn qofku hadduu jihaadkaa ku dhinto wax walba waa lagaga dhaafaa daynta ayuun baan lagaga dhaafin cid kale ku leedahay ilaa xaddee rasuulku aanu kuma tukan jirinba qofka dayn lagu leeyahay ilaa yoo laga bixiyo ilaa biidni qariimihi dee kii daynta ku lahaa oo ogolaada mooyaane haddii u meeluu safrayo waktigan ugu le waa inuu idan qaata hadduu jihaad gela waa inuu idan u qaata haddii loo fasixi waayo ma dhaqaaqi karo sharci ahaan wa daynu lmuajal laa yuxarimu safra mutlaqan daynta isagu muajalka ee muddada leh ee masalan shan bilood iyo toban bilood iyo dabadeeda safarka iyadu ma mancinayso oo isma hortaagayso maxaa yeelay ninkii daynta laana ma qabsan karo qofkii waayo isagu wuxuu qabsan kara un markay muddadu dhammaato dee inta ka horaysana qofku xor weeye dayntu cajo badana qofka dayn lagu leeyahay waxa xataa kutubta aynu xagga horeba dee kusoo maraynay xagga jamaacada haddaad masaajidka ka baqanayso in mid dayn kugu lahaa ku kulantaanuu kugu dhego jamacaba waad ka hadhaysaa yacani baalkaa daynku halkuu taagan yahayo soomaaliya say isaga daldalanayso ayaan islahayn wa qiila yamnacu safaran makhuufan qiil baa wuxuu leeyahay maya daynta xataa muajalka ee muddada lihi waxay didaysaa safaran makhuufan safar cabsi leh hadduu yahay jihaad iyo masalan badla maraya iyo hadday tahay dayntiina dhowr bilood ka hadhay waa inaanu ka safrin intay muddadiisu dhammaanaysa dayntaa iska bixinayo haddii safarkaas safar cabsila uu yahay wa yaxrumu jihaadun jihaad ayaa xaaraana jihaad ayaa xaaraana ilaa biidni abaweyh labadiisa aabba u ogolaada mooyaane in kaana muslimiin hadday laba muslim yihiin maxaa jihaadku waa fardu kifaaya beriga waalidkuna waa fardul cayn nin ayaa rasuulka jihaad uu idan u weydiistay markaasuu yihi alaka waalidaan ma leedahay aabbiyo hooyo markaasuu yihi haa iyaga haddaba shaqayntooda ku jihaadbay hooyo ma leedahay u midna yidhi markaasuu yihi haa haddaba u tag buri ayada oo u shaqeeyo u adeeg ayada ayaa jannadu lugaha hooste lugaheeda hoosteeda jannada ku jirta laa safara tacallumi fardi caynin fardulcayn barashadiisa cilmi fardulcayna barashadiisa waalidka isaga looga idan qaadan maayo markuu mid cid barta uu waayo laakiin meel kalena lagu soo sheego qofku wuu u baxayaa maxaa yeele wuxuu mas cibaadadoo kale iminka waa fardulcayn oo dee qofku wuxuu ku gudan lahaa haddaanu garanaynin dee meesha uu ka soo baranayo hadday u diidaan markaa wuu u bixi karaa wa farda kifaayati wakada safara tacaluumi fardi kifaaya fardu kifaaya barashadiisa u bixideeduna iyana waa la mid oo idan laan wuu bixi karaa bila sax haddaan qaban waxa uu sheekhu yidhi fain adina hadday haddaba idmaan abawaahu labadiisii ab walghariimu iyo kii daynta lahaabaa ninkii jihaadka u ogolaaday uma rajacuu dabeedna way ka noqdeen ninkii qariimkaa baa yidhi may may kuuma ogoli intuu markii horeba ogolaaday odaygii iyo islaantii ayuunbaa yar fikirayoo may bay yidhaheen wajaba rujuucu noqod baa waajiba inuu ka noqdo in lam yaxdur isafa haddaanu safka xaadirin maxaa yeelay dee idan la-aantaasi waxay ahayd cudurdaar xajka waajibidiisa mancinaysay dee hadduu ku yimaadana waa lamid ninkii oo indhabeelay oo ka hadduu ninka indhabeelay dee jaadka waa ka dhacay kanna waa la mido haddaba hadduu safkii xadalo wa sharaaca fii qitaalin dagaal gudagalo xarumal insiraaf de markaa kama bixi karo ila halkuu ka baxa gaaladii baa soo gelaysa oo dadka muslimiinta ah ayay jab ku noqonaysaa athani ka labaadna waxa weeye yadkhuluuna waxay soo gelayaan baldatan lana balda inoo sugnaatay fayalzamu ahlahaa waxaa waajib ku ah addafcu bilmumkini sida suurtagalka ah inay u difaacaan fain amkana taahumun liqitaalin haddii ay suurto gasho u diyaargarow dagaal wajaba lmumkinu inta suurtagalkaaba waajibaysa xataa calaa faqiirin yuu ku waajibayay wa waladin iyo wa madiinin mid daynaysan wa cabdin oo bilaa idnin wa qiila waxa la in xasalad muqaawamatun haddii iska caabini ay ku xasilayso biaxraarin usturida waxaa la sharday idnu sayidihi sayidkiisa idankiisa wa ilaa haddii kale faman qusida qofka loo qastiyay dafaca can nafsihi bilmumkini ayuu kaga difaacay in culima hadduu ogaado in calima hadduu ogaado anahu isagu inuu khida haddii la qabtay qutila in la dilay wain jawaza lasra hadduu banaysto qafaalashana falaw an yastaslima inuu isdhiibaa buu leeyahy waxau sheekhu leeyahay nooca labaad xaaladda labaad ee gaalada xaaladeeda ka mid a midi waxa weeyaan hore waxay markay bilaadooda ku sugan yihiin tanna waxa weeyaan yadkhuluuna baldatan lana dee beled ka mida bilaaddii muslimiinta ayay qabsanayaan ama meel noo soo dhow bay soo degayaan fayalzamu ahlaha dafcu bilmumkin waxa waajib ku noqonaysa markaa ehelkii beldada ay soo galeen ama ay soo duldegeen ehelkaa inay suurtagal wixii ay ku difaacaan jihaadkuna fardulcayn buu markaa noqonayaa fain amkana haddaba hadduu ehelkeeda u suurtogala taahuun diyaargarow hadduu u suurtogelayo liqitaalin ay u suurta ay u diyaargaroobaan wajaba waa waajibaya almumkinu marka haddii taahub iyo diyaargarow uu suurto galo liqitaalin ay u diyaargaroobaan wajaba almumkinu inta suurtagalka ayaa waajiba xataa calaa faqiirin macnaha in lagu dafciyo gaaladii sidee kolba loo karo xataa calaa faqiirin kii faqiirka waxba haysan buu ku waajibaya wuxuu karay wa waladin iyo markaa waladkii ilmihii ayuu waa ku waajibayaa qofkii markaa isna dee waalidkii uu joogay wa madiinin iyo qofkii daynta lagu lahaa wa cabdin bilaa idnin iyo addoon bilaa idana macnaha waladka iyo madiinka iyo iyo addoonka oon idan labadii abo iyo kii daynta iyo kii sayidkii midnaba aan idan ka haysanin maxaa yile arrin weyn weeyaan soo gelidda gaaladu ay bilaad muslimiin soo galeen markaa dee qof waliba wuxuu ku dafcin karo ayuunba ku celinaya qiil baa wuxuu leeyahy in xasanad muqaawamatun biaxraarin haddii ay muqaawamiye iska caabini ay suurtagal tahay dad axraare ay muqaawameeyaan usturidda addoonka waxaa loo sharday idnu sayidihi sayidkiisu waa inuu idnaa mar haddii ay ku filayin inta xor tahay wa ilaa haddii kale haddaba ehelkii beldadaa ta'ahub liqitaal uba suurtagalaha mar uunbay soo galeen nin walba markaa sidiisaa loo soo abbaaray mar un baa laga wareegay faman qusida qofka loo soo qastiye isaga dhibaato loola soo qastiyo dafaaca isagu naftiisa wuxuu ku difaacaya can nafsihi bilmumkini wixii suurtagal uu naftiisa ku difaacaya in calima hadduu ogaado waanu in ukhida qutila hadduu ogaado haddii la qabto in la dilayo hadduu ogyahay wey wain jawaza hadduu banaysto alasra qafaalashu yidhaahdo in lagu qafaashana waa wax suurtagal oo lagu dilo in lagu dilaana waa suurtagal hadduu taa banaystana falaw an yastaslim wuxuu leeyahy inu isdhiibo waman qofka huwa isagu duuna masaafati qasrin min albeldati uga sugan ka ahlihaa buu la mid yihi waman cala almasaafati qofka ku suganna yalzamuhum waxaa laasimka almuwaafaqatu inay soo waafaqaan biqadri alkifaayati kolba kaafinta qadarkeeda in lam yakfi alowa haddaanay kaafiniyo waman yalihim cidda ku xigtaa qiila waxa le wain kafuu haba kaafeeyaane kafuu haba kaafeeyaana waa waajib walow asaruu muslimiin hadday qafaashaan fal asaxu wujuubu nuhuudi ilayhim in loo hingada ayaa waajib ah likhalaasihi si looga soo fakiyo inta waqacnaw haddii aan filayno waxau sheekhu leeyahay waman huwa duuna masaafati qasrin min albaldati ciddii laba maalin socod uga sokaysa laba maalin socod in uga yar cidda u jirta bilaadda gaaladu soo galeen ka ahlihaa ehelkeeda deggan ayuunbay la mid yihiin mar hadday laba maalin socod uga dhow yihiin oo waxa waajibku ah inay dee u tagaan ay u dagaalamaan waman cala almasaafati qofka masaafatulqasriga ku sugan laba maalin socod iyo wax ka sii badanna yalzamhu waxaa ku laazima almuwaafaqatu inay soo waafaqaan biqadri alkifaaya hadba kaafinta iyo ku-filaanshaha qadarkeeda in lam yakfi ahluhaa waman yelihim haddaanay ku filaanin ehelkii beldada iyo ciddii ku soo xigtay waa inay kolba inta kaafinaysa ay usoo diraan biqadri alkifaayati waxa weye kolba inta ku filan waa ina inay soo wada baxaan maahae kolba inta ku filan bay usoo dirayaan qiil baa wuxuu le wainkafu ehelkaasi ahlu beldadaas iyo cidda ku xidhan ee haba kafayse ciddii masaafatulqasri ugu sugan waa inay waafaqdaa si ay dee ugu hiliyaan walow asaruu gaaladu hadday qafaashaan musliman qof muslima ayay qafaasheen fal asaxu wujuubu nuhuudi ilayhim in loo hingado ayaa waajib ah likhalaasii si looga soo fakiyo inta waqacnaahu haddii aan arrinkaa aynu filayna inaynu ka soo fujinno dee masalan waaba inoo dhow yihiin markay daarteenna soo galaan oo kale waaba kasii awlaysantay bay yidhahdeen oo dee xurmada qofka muslimkii dee daarta xurmadeeda ayada ayaa ka weyn wallahu aclam faslun fima yukrahu min algazwi waman yaxrumu aw yukrahu qatluhu min alkufaari waman yajuuzu qitaaluhum bihi fasalkan wuxuu sheekhu kaga hadlayaa bal duulimaadka gaalada lagu duulaye ee makruuha ah ka uu xaaraanta yahay ama uu karaahiyada yahay dilkiisu ee gaalada ka mid ah iyo waxaa lagula dagaalamayaa nimanka gaalada ah intaasoo qodob ayuu inooga hadlaya yukrahu waxaa la karahaystaa qaswun duulid bigayri bigayri idni alimaami imaamka idankiisa la-aantii la duulo ow naa'ibihi ama naa'ibkiisii oo aan ogolaanin waxau sheekhu leeyahay waxaa karaahiye ah oo la kohday in la duulo oo duulimaad gaalada lagu qaado iyadoona imaamka ama madaxweynihii dadkii muslimiinta ahaa ama kii ka naa'ibka ahaa ee isaga ka hooseeyey aan idan iyo fasax iyo oggolaansho laga helin waa shay makruuha oo la kohday maxaa yeelay isaga ayaa dee masaalixda jihaadka ayaa og iyo hadba xaaladda muslimiintu sidaa ay tahay isaga ayaa aqoon u leh isaga ayay waxaanay tahay shaqadiisii marka waa in isaga loo daayaayo aan talada laga horarsanin marka waa karaahiya ayay yidhahdeen oo xaaraan laguma sheegi karo maxaa yeelay dee dad naftoodii ku deeqayo oo markaas ayuunbaa ku sugan xagga jihaadkana taasi way iska bannaanayd weli waxaa la waa dadka iyagu iska mutadawiciinta kuwa murtasiqadaa iyagu wax qaata ee rigligaa kuwaas iyaga lama ogola maxaa yeelay mar haddii halkaa dee goor walba waa ciidankaa heeganka ku jiro hala dhiyaaray halkii islaamka ama goldolooladii ku timaada ayaa loo kicinayaa markaas waa inaanay iyagu iska dhaqaaqin amar la-aan wa yusannu waxaa la sunneeyaa idaa bacada marka uu diro imaamku sariyatan koox oo gaado ah an yu'amira calayhim inuu amiir u sameeyo wayaaquda albaycata ballan iyo dhaarna uu kaga qaado bihabaati sugnaansho waxauu sheekhu leeyahay imaamka waxaa loo sunneeyaa ama naa'ibkiisa marka uu masalan sariyo uu diro sariyadu waa koox ciidanka ka mid ah oo ilaa afar boqol xataa gaari karta waa kooxda markaas gaadaha ahee siiba habeenkii socota ayaa la yidhaahdaa marka uu sariyadaas iyo wixii ka sii weynaaba marka uu dirayo inuu amiir u sameeyo oo mid madax uga dhigo ayaa sunno ahoo wanaagsan maxaa yeelay dee saddex qof markay safrayaan midkiin amiir haydiin noqda ayuu yidhi hadada markaas u gooya oo ay arrimaha ula noqdaan si aanay fawdow noqoninoo aanay isaga hor imanin weliba waxaa kaloo wanaagsan weeyaa kudu waa qaadayaa buu yidhi calayhim albayca wuxuu ka qaadayaa dhaar iyo ballan uu ilaahay ku dhaariyo bithabaati inay jihaadka ku sugmayaan oo aanay ka cararaynin sida rasuulku sala allahu calay wasalam uu samayn jiray walow waxaa u sugnaaday alisticaanatu kaalmaysi bikufaarin gaalo uu kaalmaysiyo tuumanu laga amiyay khiyaanatuhum khiyaanadooda wayakuunuuna waxaanay ahaanaya bixaydu si oo loo indamad hadday isu tagaan firqata alkufri gaalada labadeeda kooxood qaawamnahum aanu jilib dhigi karayno wa bicabiidin addoomma inuu kaalmaysto ayaa bannaan biidni saadati sayidiyaalkooda ogolaanshahooda wa muraahiqiina iyo kuwa qangarhi ku dhawaaday aqwiyaa xoogle walow waxaana u sugnaaday badlulhubati inuu qarashkii iyo alaabtii wa silaax iyo hubkii min beyt ilmaal inuu ka bixiyo iyo wa min maalihi maalkiisa labadoo ka bixin karaa waxau sheekhu leeyahay waxaa u sugnaaday imaamkii wuxuu leeyahay inuu gaalada u kaashado bikufaarin gaalo inuu u kaashado ayaa bannaan oo ama kuwa ehludimaynu cashuurta ka qaadaynay ama kuwo kale inuu kaxaysto oo ciidankiisa uu ku daro oo ay sidaa kula dagaal galaan ayaa bannaan marka haddaba isticaanada iyo kaalmaysiga laba shardi ayuu u xidhay mid weeyaana tuumanu khiyaanatuhum buu yidhi horta nimankaa gaalada ay weynayeen qaar laga aamin yahay khiyaanadooda macnaha niman xagga fikradda ay dadka muslimiinta ka haystaan iyo aragtidooda iyo la mucaamilkoodu niman la garanayo uu wanaagsan yahay waa inuu yahay ee niman laga shaki qaba ama aan la garanayn waa inaanay ahaanin ka labaadna waxa weeye wayakuunuuna bixaysu low indamad firqata alkufri qaawamnaahum waana inay xad yihiin haddii ay labada kooxood ee gaaladu isu tagaan aynu ku xogronaan karayno aynu u babac dhigi karayno macnaa firqata alkufriduna waxa weeye waa kooxdan lasoo kaalmaystay iyo kuwii lala dagaalamayay hadday isu tagaan oo ay israacaan aamin ma lehe e waa inaanay inaga xoog badnayn oo aanay labalaab ka badnayn masalan haddii dadka muslimiintii ay boqol yihiin gaaladuna ay laba boqol yihiin dee in boqol ama konton gaalo kale lasoo kaxaystaa ma bannaana waayo hadday isu tagaan dee dicfigii iyo labalaabkii way ka badanayaan markaa labalaabkii dadka muslimiinta way ka badanayaan oo la muqaawamayn kari maayo markaa marka waa inay yihiin masalan haddii la ysku daro qoladan aynu kaalmaysanay iyo kuwa kale waa inaanay ka badanaynin labalaab dadka muslimiinta ama ay ka yiri ama labalaab una yihiin wayakuuna waxay ahaanayaan bicaydo si oo low indamad hadday isu tagaan firqata alkufri gaalada labadiisa kooxood qaawamnahum aanu babac dhigi karayno macnaa qoladan aynu soo kaxaysanay qoladii kale hadday u tagto waa inaynu wada difaaci karaynaa weliba dadka muslimiintahayna dee waan qiliye yaraani ay jirtaa markaa haddaba masalan waa halka ay culimmada muslimiinta ahaa siiba dee nimankii khaliijiyiinta ahaa waa halkii khilaafku weyne uu kaga dhacay rasuulkuna dee waa jirtay niman gaalaha uu dagaal lagu kaalmaystay waa jireen haddaba bal waxaa isweydiin leh maraykankii iyo reer galbeedkii la keenay ma iyagaa waxba watay oo mise waa la kaalmaysanayay halkaasunbay baabkaasunbay istaageen o idhahan gaalada in la kaalmaysta waa bannaan tahay dee waa bannaan tahay maanta ma iyagaa waxba wataa oo kaabo tiro badan waxaagaysu yimiba oo iyagaaba ku wata mise adaa wata halkaasaa la ysku dhaafa wa bicabiidin biidni saadati waxa kale oo bannaan in la kaalmaysto addoommo biidni saadati nimankii sayidyaalka ahaa oggolaanshahoodana iyadoo la qaadanayo in lagu dagaal galaabaa bannaan maxaa yeele dagaalka dee waxbay ka tari karayaan waxaa kaloo bannaan in la kaalmaysto biashkhaasin muraahiqiina dee wiilal aan qaangaad ahayn laakiin qaangaadhkii iska dhow aqwiyaadee xoog badan oo dagaalka ama dee dawada iyo waraabinta iyo waxa awood u leh toddoba duulimaad ayaan la duulayoo alaabtooda ayaanu sii ilaalin jiray cuntada ayaanu sii samayn jiray waxaan daawayn jiray kuwa soo dhaawacma kuwa xanuunsanaya ayaan wax u tegi jiray bay tihi oo aan u shaqayn jirin marka dee mar hadday dumarkii la caynkaa yihiin kuwaasina waa banaayin oo iyaguna wax weyn bay ka tarayaan walow badluluhbati wasilaaxi min bayt ilmaal haddaba dadka waxa imaamkii uu leeyahay inuu qarashkoodii iyo hubkoodaba min bayt ilmaal inuu ka bixiyo ayuu leeyahay wa min maalihi maalkiisa inuu ka bixiyana wuu leeyahayo maalkiisii u gaarkaa inuu ka bixiyano dee si ugu kaalmeeyo kaa haazigeed buu leeyay man jahaza haaziyan faqad hazaa rasuulku sal lla alay sl wuxu uhi qofka taabulsheeya qof duulaya waa duulay qofkaas walaa yasixu ma ansaxayo istijaaru muslimin muslim in loo soo kirayso lijihaadin wayasixu waxa bannaan istijaaru dhimiyin lilimaami imaamka ayay u bannaan tahay qiila waxa la waligayrihina way u bannaan tahay waxau sheekhu leeyahay ma bannaana qof muslim ah in loo kiraysto jihaad oo masalan qof uu yidhaahdo hebelow bil baan ku kiraystay shan cisho ayaan ku kiraysto intaasaan ku gulayshi jihaadkaa soo galoo iga soo dagaalan ma ansaxayso maxaa yeelay jihaadkani dee qofkan ayuu sidiisa u saaran yahay oo isaga xaggiisa ayuu ka gudmayaa ama u dhacayaa masalan nimankan murtasiqada ahi faygan iyo waxay qaataan iyo kuwan mutadawiciintii sadaqaadkiiyo waxay ka qaateen ujro maaha ee jihaadkoodana ayaga ayuu u dhacayaa sidaa daraaddeed baan in loo soo kiraysta aanay bannaanayn baabuljaarana waynu kusoo marnay wayasixu istijaaru dhimiyin dhimi kuwa gaaladaa iyada aynu cashuurta ka qaadnayna dhex jooga kuwa in la kiraysaa way bannaan tahay lilimaami imaamka ayay u bannaan tahay oo sidii uu soo kaalmaysanayeyba hadduu soo kiraysana waa mid u bannaan imaamka ayuunbaa arrinkaana iska leh qiila walikayrihi qiilna wuxuu leeyahay axaada xataa way samayn karaanoo dee hadduu markaa iska soo kaxeeyo mid gaalahoo meelahaagtiisa ka ganacsan jiri ila waxoogayga saan ku siinayahay haddana balqolada nagula yar dhufo way iska bannaan tahay asalkuna wuxuu leeyahy waa inaan la ogolaynoo masaalixda caamka ayay ka mid tahayoo khalkhal baa gelaya haddii cid waliba faraha la gasho wayukrahu lihaazin waxaa loo karaahiyeystaa kii haziyae duulay qatlu qariibin mid qariiba inuu dilo wamaxramin wamaxraminna ashaddu maclamkuna waa si adag waqatlu maxramina ashaddu isagaa ayaa sii adag qultu waxaan nawaawi haddaanahay ilaa an yasmacahu inuu maqlo mooyaane yasubullah ilaah isagoo caayiyo rasuulahu isagoo caayi mooy sala allahu alay slam waxau sheekhu yidhi waxaa loo karaahiyeysay ninkii qasiga ee duulimaadka iyo dagaala ku jiray qatlu qariibin qariib inuu dilo qof qaraabadiisa ka mid oo gaala inuu dilo waa loo karaahiyeyso ha iskaga warwareegaysaw cid kale ha lagu sababe ha iskaga warwareegaysaw maxaa yeelay dee shafqada iyo naxariista ka dhaxaysa ayaa waxaa laga yaabaa qofkii inuu ka murugoodo dabeetana ay sabab u noqoto inuu jihaadkiiba ka daciifo maxaa dee qaraabogoysnimo ayaana meeshaa ku sugan hayskaga warwareegay cid kale allah ku basharay wa maxramun low ashaddu wa maxramin wa qatlu maxramin ashaddu weliba cid maxramkiisa ah oo aanu geynin oo masalan hadduu gabadh ahaan lahay oo kale dee aanu geyen ama maxaarimtiisa cid ka mid a waa ka sii darantay inun xagga karaahiyada nawaawi ayaa wuxuu yidhi waxaa laga soo reebay ilaa yasmacu inuu maqlo ama ogaado mooyaane yasubullah ilaahay inuu caayo aw rasuulahu ilaahay iyo rasuulkiisa hadduu maqlo isagoo caayo ama wax ka sheegaya iyada markaa karaahiye ma aha xayla xaqa ilaahay xaqa rasuulka ayaa la hormarinaya markaa ila waa kii ilaah yidhi laa tajidu qowman yuuminuuna billahi walyawmi alaakhir yu'adduuna man xaadda allaha warasuulah heli maysid qolo alliya iyo malaakhirka rumeeyey oo haddana jecel oo xidhiidinaya qofka ilaah iyo rasuulkiisa la colaysanaya ka weecday waxaa kaloo rasuulku sala alla alay slam waladii nafsi biyadi allihii nafdaydu gacantiisa ku jirtaan ku dhaartee laa yu'minu axadukum midkiin ma rumaynayo xataa akuuna axaba ilayh min waladihi wa waalidihi wannaasi ajmaciin ilaa oo midkiin noqdo midaan uga kal gacayl badnahay ilmihiisa iyo waalidkii iyo dadka oo dhanba wayaxrumu waxa xaaraana qatlu sabiyin sabi in la dilo wa majnuunin mid waalan wamra'atin haweeney wakhunha mushkil iyo kaa labeebkaa isna ishkaal kale wayaxilu waxa banaa qatlu raahibin kaa markaas iska kiniisad galowgooda waajirin iyo kaa la soo kiraystay wa shaykhin kii gaboobay waa cuma mid indhala wazamiini mid lexaad oo laa qitaala fiihim walaa ra'y dagaal iyo ra'yi toonaanu ku harin sidaas hari haddaan qabano oo fa yustaraquuna waa la addoonsan wa tusbaa nisaa'uhum dumarkooda waa la qafaalan iyo wa amwaaluhum maaliyaalkooda waxau sheekhu leeyahay waxaa xaraana in la dilo sabigii kii waalla gabadhii labeebkii mushkilka ahaa in la dilaa ma bannaana maxaa yeelay rasuulku sala l xadiis bukhaari iyo muslim ku sugan wuxuu nahiyey can qatli sibyaani wanisaa dagaalka in lagu dilo ciyaalka iyo dumarka waa nahiyo waa diido markaa msabiga waxaa la haleeshiiyey majnuunka dee kunsahan mushkilkiina aarbuu gabadhba noqdaayudaysana gabadhii ayaa la haleeshiiyey markaas kuwaas iyaga sidaa loo nahiyey ayaanay u bannaanayn wayaxillu qatlu raahibin raahib kaa markaas iyada wadaadkooda in la dilo ayaa xalaala waa jiirin mid ay markaas soo karaysteen wa shaykhin iyo kaa gaboobay waa camaan mid indhala wa zaminin mid laxaadla laa qitaala fiihim walaa ra'yi oo aan dagaal iyo tala toona ku hadhin in la dilaa iyadoo waa iska xalaal fil hadalay haddaan qaban uqtululmushrikiina dee mushrikiintii bay ka mid yihiin maxaa yeelay dee waa dad xorahoo mukalabaaligina qaangaadhaho in la laayo ayaa bannaan taanigu wuxuu leeyahay maya waxba dumar iyo waxay la mid yihiin kuwaasi iyo markaa ciyaalkee waxba loo geysan maayo buu leeyay laa ra'ya fiihim taa haddii uu ra'yi ay leeyihiin ayagana haddii ay ra'yi leeyihiin khilaaf kuma jiro oo ay ka tala bixinayaan marka halkaa uu leeyahay laa qitaala fiihim taasi waxay u noqonayaan shayka iyo ka indhaala iyo ka zaminkaa unbay u noqonayaan laa qitaala fiihim laakiin raahibka iyo ajiilka iyo iyagoo dee qitaal ku jiro iyo iyagoo qitaal ku jirinba waa la dilay marka ixtiraaz qaydkaasi halkaas ugu xidhan yahay fayustaraquuna mar hadday usaanli waa la addoonsan wa tusbaa nisaa'uhum dumarkoodana waa la qafaalan iyo wa amwaaluhum maaliyaalkooda mar haddii ay sidaa tahay waa la addoonsanaya dumarkoodana waa la qafaalan maalkoodana waa la qanimaysan wayajuusu waxaa bannaan xisaarulkufaari gaalada godoomintooda way bannaantay fi lbilaadi lagu godoomiyo walqiraaci iyo qalcadihii wairsaalu lmaai calayhim biyo in lagu sii daayo wa ramyuhum in lagu gano binaarin dab iyo wamanjaniiqin manjaniiqi wa tabyiituhum ku barintooda fii kaflatin iyagoo iska baraadla lagu bariya way bannaan tahay fa in kaana fiihim muslimun asiirun haddii ow taajirun jaaza daalika kaasi waa bannaan yahay cala lmadhabi haddaan qabanno waxau sheekhu leeyahay waxaa bannaan xisaaru lkufaar gaaladii in la godoomiyaa waa bannaantahay fi lbilaadi waalqilaac dhulkii beledadoodii iyo qalcadahoodii iyo dhufaysyadooda in lagu godoomiyaa way bannaan tahay sidii qoladii yuhuuddaba rasuulku u godoomiyey wa irsaalulmaa'i calayhim biyo in lagu sii daayo oo toog markaa lagu soo jebiyo si u qarqiyo u qaadaa way iska bannaan tahay wa ramyuhum binaarin waman janiiqin waxaa kaloo bannaan in lagu gano dab in lagu ganaa waa bannaan tahay manjaniiq ba halkaa isnaba beriye hore halka madaaficda ka jira dhexaanta badan in tallaanta lasoo qabto lagu gurayey lagu sii daynayey ee dusha lagaga rushaynayey taasina iyaduna waa bannaan tahay iyo waxa layaaliya wixii dee arrinkaa la macnaa haddii guryahoo lagu dumiye biyahoo lagu gooyey waxaa la yaaliya wuxuu khuduuhum wakhuduu waxsuroom ilaahay baa yidhi qabta oo gudoomiya aladaa'ifna markaas waxay saxiixayn kuu tilmaamayey inuu rasuulku godoomiyey weliba manjaniiqna waa lagu ganay maanta dee wax ka waaweyn baaba la ysla dhacaya wayajuusu tabyiitun fii qafla waxaa kaloo bannaan in laba in lagu bariyo oo bimacnaa lagu keliyo si kafle ah loo qabto aliqaara calayhim leylan wahum haafiluun tabyiitku waxa weeye in habeen loo soo duso iyagoo kaafiliinoo iska hurda lagu qabqabto xayaana waa qaara calaa bani mustaliq rasuulku sala allahu alay wasalam qolada reer bani mustaliq habeen ayaa saa loo qabto waxaa kaloo rasuulka la weydiiyey nimanka mushrikiintaahe habeen lagu bariinayo ee dabeetana dumarkoodii iyo carruurtoodii iyo dee wax soo gaadhayaan hum minhum buu rasuulku yihi ayaga ayay ka mid yihiin kuwaas haddaba wuxuu sheekhu yihi fain kaana fiihim muslimun asiirun nimankaa lagu bariinaya ee si kadaa loo qabanaya haddii nin muslimo la qafaashay hayaan aw taajirun ama taajir hadday hayaan jaaza daalika kaasi ramigaasi waxaa in lagu ganaa way banantay cala madhabi si aan dee jihaadkii aan u cadilmin haddii se muslimkaa daraaddii looga joogsado dee nin muslima ayuunbay isag dhigayaan walow iltaxama haddii uu isdhex gala xarbun dagaal fatatarasuu fatatara fatatarasuu ay dabeedna kusoo dhufays qataan binisaai wa sibyaanin iyo ciyaal jaaza ramyuhum in lagu gano wixii aan soo sheegnay ayaa banaan wain dafacuu bihim can anfusihim haddii ay nafahooda ku difaacaan walam tadcu daruuratunna aanay keenin ilaa ramyihim faladharu si adarkii tarkum in laga tegayo weeye wain tatarasuu hadday kusoo dhufays qaataan bimuslimiina bal waadiga fain lam tadcuu haddaanay jirin daruuratun baahiye haddaanay wacaynin ilaa ramyihim geniddooda taragnam waa ka tegayna wailaa haddii kale jaaza ramyihum in la gana ayaa bannaan fil asax haddaan qaban waxau sheekhu leeyahay haddii dagaalkiilba walowtaxama xalbun hadduu dagaalki dagaalkiilboobo macnaha haddii la isdhex galo soorhka la isula tago fatatarasuu binisaa'in wa sibyaanin dabeetana ay dhufa iska dhigtaan oo iska soo hormariyaan dumar iyo ciyaal ayaga ka mid a jaaza ramyuhum markaas in la garaaco oo la joogto ayaa bannaan mar haddii daruuro ay jirto dee waynu iska yeelana carruurta iyo dumarkaana si aanay dee uga dhiganin dariiq ay jihaadka iskaga joojiyaan dadka muslimiintaana aanay dhibaato u gaarsiin oonay waddo ay ku dhibaataeyaan u noqonin maxaa yila haddii arrinkaa looga joogsado dee mar walba kuwaasubay iska soo horraysiinayaan waindafacu bihim can anfusihim haddii ay haddaba naftooda markaas haddii ay ku difaacayaan walam tadcu daruuratun ilaa ramyihim wax daruuro ah oo baahi oo inoo wacaysa ama inoogu yeeleysaa inaynu markaa wax ku gannaano ma jirto naftooda ayaanay ku difaacayaan faladharu tarkuhum adhar in laga tegayo weeye si aanu dee u keenin in la laayo iyagu wax daruuro ahi aanay jirin inaynu laynana dee waa laynoo diiday wain tatarasuu bimuslimiina hadday muslimiin walow mid keliyaba ha ahaday hadday kusoo dhufays qaataan oy dhufays ka soo dhigtaan maanta waxaa la yidhaha duruuc bashariya yani ayay yidhahdaan ay u isticmaalaan masalan iyagoo markaa cid ama meelo markaa kusoo dhuntaan ama dad intay qafaashaan yidhahda markaas yaan laydinku duqayno kuwa laydinku dhul duruuc bashariya bay yidhahdaan fain lam tadcu daruuratun ilaa ramyihim haddii aanay jirin wax baahi ah oo inoo wacayaa aanay jirin inoo wacaya ama inoogu yeedhaya daruuro inoogu yeedhaysa ama inoogu wacaysa haddaanay jirin ilaa ramyihim in wax lagu gano taragna uma iska daynaynaa oo dee dadka muslimiintaas ayaa la ilaalinayaa mar haddii aan daruura jirin waa la daynayaa wa ilaa haddii kaloo daruura ay jirto oo masalan dee waa xilligiiyo dagaalku hilboobay bay muslinkan iska soo markaas kolba dhinac iska soo marinayaan markaa dee waanaynu ishaysanaa nimankii dagaalkii way isugu keeni jiraan markaa si alla si aynu uga maarmaynaa ma jiree daruura meeshii jirta jaaza ramyuhum in lagu ganaa waa banaantay fil asaxi dee dagaalka mushrikiintu baana loola qasdinaya muslimiintana intii la awoodi karo waa la iska dhowrayaa wayaxrumu xaaraan alinsiraafu in laga gadoomo laga baxa cani safi safkii idaa lam yazid markaanu kordhin cadadulkufaari calaa milayna labanlaabkeeni markaani ka kordhin ilaa mutaxarifan mid u weecanaya oo u agbedelayana liqitaalin mooyaane mutaxayizan ama mid ku biiraya ama u tegaya ilaa fiatin koox mooyaane yastanjidu bihaa uu ku gargaar uu gargaar ka doonayo wayajuusu ilaa baciida ilaa fiatin baciidatina waa bannaan tahay fil asaxi asax haddaan qabanno walaa yushaariku la wadaagsan maayo mutaxayizun mid uu ku biiray ilaa baciidati ljeishi jeiska tiisii fogeydka ku biiray la wadaagsan maayo fiima kii haniima uu hanimaysay bacda mufaaraqatii intuu ka tegay dabadeed wa yushaariku mutaxayizun ilaa qariibatin mid isagu ku biiray uu ku la shuraakoobayahay fila sax haddaan qabano waxau sheekhu leeyahay waxaa xaaraana cidda jihaadku ku waajibtay markay muslimiin iyo gaala kulmaan alinsiraafu can isafi inuu safka ka baxa waa xaaraan xaala ilaahay baa hi yaa ayuha aladiina aamanuu idaa laqiitum aladiina kafaruu zaxfan falaa tuwalluuhum aladbaar nimanka gaala is haleeshaan dabada ha ujeedinin ijtanibu sabca almuubiqaat toddobada dembiye waxaa laga lahaa tawalli yowma zaxf maalintaa la yshaleelay ee la ysku soo gurguurtay maalintaas oo la jeesta ayuu ka dhigay waase goorma marka ay xaaraan tahay bixiddu idaa lam yazid cadadu lkufaari calaa milayna waa markaanay gaalidu labalaabkeen ka kordhin hadday labalaab ka kordhaan isaga inoo sheegi doon masalan waa labalaabkeen ama waa ka yar yihiin maxay le ilahay baa ihi wayakum minkum miatun saabiratun yaglibu miatayn hadday idinka mid yihiin boqol sabraya laba boqol bay ka qaalib noqonay macnahana khabar maaha bimacna alamar weeyaano ha ka xoog ramadaan boqolka sabraya idinka idinka mid laba boqol waa amar idaa laqiitum fiatan fahbutuu markaa koox la kulantaan sugno markaa haddaba wuxuu ka soo reebay insiraafka iyo gadoonkaa safka laga gadoomaya laba ilaa munsarifan canhu mutaxarifan liqitaal mid isagu dagaal u xeeladaysanaya oo u agbedelanaya mooyaane ataxaruf waxaa la yidhaahdaa dee asingeedaba meeshii toosnaydoo qofku uu kala weecdaa la yidhaahdaa waxaase hadda looga jeedaa masalan meel cidhiidri ah oo masalan buur iyo dee dhir iyo waxbuu dabada ku haya markaasuu de haddii lagu soo kediyo meelaad ka baxdaba ma jirto meel yar waasica buu eeganaya masalan meel cadceedda ka haysa ama dabaysha markaasuu ka yar wareegaya mutaxarifku waa ka waa ka u xeeladaysanaya ow mutaxayizan ilaa fia ama ka ku biiraya taxayuz yani asalkiisu waxaa la yidhaha taxayuzna waa alxusuul fii xayzi macnaa waa meel tegid meesha markaasuu tegayo ee koobaya ayaa la yidhaahdaa hadda se waxaa looga jeedaa mutaxay waa misoo ku biiraya o u tegaya ilaa fiatin koox kale oo muslimiinta ka mid a yastanjidu biha oo dee gargaar dagaalka uga doonayo ilaa mutaxarifan liqitaal oo mutaxayizan ilaa fia ila ilaahay baa ka soo reebay taas haddaa wuxuu sheekh ui wayajuusu waxaa bannaan ilaa baciidatin mid fog fil asaxi ilaa baciidatin mid fog inuu ku biiraa way bannaan tahay koox fog inuu wareegaa fil asaxi maxayla aayaddii baa idlaaqday walaa yushaariku hadda waa mid fog wuu ku biiri kara mid dhowna wuu ku biiri karaa walaa yushaariku buu hi haddaba la wadaagsan maayo mutaxayizun mid ku biiray ilaa fiat ilaa baciidati ljeishi ciidanka tiisii fogayd fi'adiisii fogaydka ku biiray la wadaagsan maayo fiimaa qanima bacda mufaaraqati dee qoladan uu ka tegey intuu faaruqay dabadeed waxay qanimaysteen shuraaka lama aha maxaa yeelay dee gargaarkii fogaanshaha uu ka fogaaday buu ku dhac laakiin intaanu ka tegin wixii ay heleen ee qanimaysteen wuu la leeyahy wayushaariku mutaxayizun ka isagu ku biiray ilaa qariibatin mid dhow qolo dhowka ku biiray isagu uu la sharaakoobayaa wixii ay qanimaysteen intuu ka tegay dee fila sax haddaan qabano maxaa nusradiisii ayaa baaqi ah haddaba inteebaa waa koox fog iyo waa koox dhow teebaa la kala odhan karaa waxa la leeyahay haddii ay isu jiraan qoladan uu ka tegey iyo qoladan uu ka tegey meel dhawaaqood iska gaarayo oo la iska gargaarsanayo waxaa la odhanayaa waa kooxa isu dhow haddii aan gargaar iska gaarayninna on dhawaaqaiyo qowta aanu gaarayninna waa baciida baa la odhanaya waa laba kala fog fain zaada hadday ka kordhaan gaaladay haddaba calaa milayni labalaab hadday ka kordhaan jaazal insiraafu bixid ayaa bannaan ilaa annahu yaxrumu u xaraana insiraafu miati ba baطalin boqol gees can miyatayni wawaaxidin laba boqol iyo mid ducafaaa oo ducafa ah inay ka baxaan waa xaaraan fida saxeedaan qaban waxau sheekhu leeyahay hadday gaaladay haddaba ka kordhaan calaa milayni lana labanlaabkeenni waa ka badan yihiin jaaza alinsiraafu waxa bannaan in safkii laga baxo ayaa bannaan alaana khafafa allahu cankum calima ana fiikum dacfa ile markii hore waxaa la yidhi ninkiiba haw babac dhigo toban nin baa la yidhi in yakun minkum alfun yaglibu alfayn wayakun minkum cishruuna yaglibu mi'atayni labaatankii baa la yidhi laba boqol hoo bawac dhigaan kunkii baa la yidhi laba kun hoo bawac dhigaan markaa ninkiiba toban baa kusoo hagaagayay markii dambe la yidhi alla ana khafafa allahu cankum wacalima ana fiikum dacfa fain yakun minkum mi'atun sabiratun yaglibu mi'atayn haddaba wuxuu leeyahay sheekhu waxaa xaaraana boqol geesi oo muslimiin ahi inay ka jeestaan oo ay ka cararaan can mi'atayni wa waaxidin ducafaa laba boqol iyo kow kowgaasaa xaggii ay dheer yihiin labalaabkii sida saxii haddaan qaban maxaa yeele macnaha la eegaya way u babac dhigi karaan haddii ay dee us jilibka u dhigaan taanigu wuxuu leeyahay xaaraan maaho mar haddii mid la dheer yahay oy nin saddex kusoo hagaagayaan yacni waa ka bixi karaanoo waa bannaantay xaaraan maaha watajuusu waxa bannaan almubaarasatu usoo bixid ayaa bannaan fain dalabaha kaafirun hadduu gaal dalbo ustuxid bal khuruuj ileyh in loo baxaa la suneeyo wainamaa taxsunu waxay u wanaagsantahayna minman mid jarraba nafsahu nafdiisa jaribay wabidni limaami ayaanay ku bannaan tahay waxau sheekhu leeyahay mubaarasada waxaa la yidhaha waa mid bannaan mubaarasa waa isu bixid buruus waa duhuur waa isu bixiddii ilaba issoo baxayeen berigaa hore wax la isku tuuraya banaadiiq iyo rasaas ma jirine saaf iyo gaashaan baa la isula yimino gacantaa la isula tegey si markaa cabdillahi ibnu rawaaxa iyo ibnu carfaa ay maalintii badar ay mubaarasada u sameeyeen rasuulkuna markaa kuma inkirin haddaba fain dalabaha kaafirun hadduu gaalaalkaasi toelayay soo baxayo usuxiba alkhuruuj ilayh in loo baxo ayaa la sunneeya maxaa yeele haddii laga taga dee ducfii bay muslimiinta ku noqonaysaa iyo gaaladii oo markaa qooqda waynamaa taxsunu mubaarasadini waxay u wanaagsan tahay minman jarraba nafsahu dee ninka nafdiisa jirrabay ee awood iyo dhiirranaan iyo farsamadiiba isla haya haddii kale dee marka horadaysaa dhulka la dhigayaa iyaanu markaa meesha ku kalifin dadka muslimiinta wa biidni limaam imaamkuna waa inuu idmaayo ama amiirka jeishku dee uu arrinkaa fasaxaay u ogolaada wayajuusu waxa bannaan itlaafu binaa dhiskoodii in la baabiyo waa bannaanta washajarihim iyo dhirtoodii lixaajati alqitaal dagaalka dantiisa iyo wadafari bihim yacni ku guulaysigooda wakada in lam yurja xusuuluhaa lana haddaan la rajaynayn inaynu hellana waa lana fain rujiya haddii la rajaynayo inu diba tarkuka tegid ayaa la sunneeya wayaxrumu xaaraana itlaafuulxayawaani xayawaanka in la dilo ilaa maa yuqaatiluuna caleyhi waxay nagula dagaalamayaan mooye lidafcihim celintooda ayaa markaas loo dilayaa ow dafarin bihim ama ku guulayso ow ama hanimnaahu aan hanimaysana wakifna aan ka baqanay rujuucahu ilayhim inuu u noqdo iyo wadaraahu dhibtiisa wuxuu sheekhu leeyahy waxaa bannaan nimanka gaaladaa dhiskooda tilaafu binam dhiskoodii in la dilo washajirim dhirtoodii in la kharaabiyo oo la jaro lixaajati alqitaali dee dagaalka baahidiisa wadafaribi iyo ku guulaysigooda in loo jaro ayaa bannaan maa qatactum min liinatin aw taraktumuuha qaa'imatan calaa usuuliha fa biidni illah waxa a geed jarteen ama markaa a ka tagteen iyadoo jiradihii ku taagan idanka ilaahay iyo amarkiisa ay ahaatay maalintii reer banu nadir uu la dagaalamay uhi timirtoodii hala guuy mid baa idi dabeed ma fasaad baad faraysaa nebi maxamedow fasaadkana waad ka nahyinaysaa markaasay aayaddani kusoo degay wakadaa sidaasay u bannaantay maalkooda in la itlaafiyo in lam yurja haddaan la rajaynin xusuuluhaa inay xasisho oo la helo dhiskaas iyo dhirta lanaa inay innaga inoo xasisho inu hello haddaan la rajaynayna in la baabiiya waa bannaan walaa yatauna mawdican yagiidu lkufaar baa inaan leeyihi xigaalada calogelinayba waa loo baahan yahay yuqribuuna buyuutahum biaydihim wa aydi lmu'miniin gacmahoodii gacmaha muminiintay ku wada kharaabinayeen haddaba fain rujiya buu hi haddii la rajaynayo guryahaas iyo dhirtaa inaynu helno nudiba tarku ka tegid ayaa la sumeeya dee dadkii qanimaysanaysa wuxuu helaan waa in la iska daya wayaxrumu itlaafuulxayawaani xayawaanka in la dilo ayaa xaaraan muxtaramka ahaa maxaa yeele xayawaanka dee cunid mooye wax kale in loo dilo may bannaanayn markaa dee xaq ilaaha iyo xaqii qofkii lahaa ayaa ku kulmay ilaa maa yuqaatiluuna caleyh waxay inagula dagaalamayaan mooyaane masalan fardihii iyo dameera iyo awr iyo waxay wateen inay ku dagaalamayaan iyadoo way bannaanta in la dilaa idafcim si aan dee isaga difaacno oo dafarin bihi ama si aan ugu guulaysano wa idaa wa ilaa idaa hanimnaahu aw hanimnaahu iyo inaynu qanimaysano mooyaane haddaynu wax ka qanimaysano xoolo masalan fardiyo waxbaynu ka qanimaysan wakifnaa waxaan ka baqanay rujuucahu ilayb inuu u noqdo oy dib inooga qabsaan way nagu soo kediyeen waa daradow dabeetana dhibaato u inoo geyso inuu intuu u noqdo laynagu dhibaatayo inu ka baqanay markaana in la itlaafiyo way bannaantahay si aan mafsadadaasi iyo dhibaatadaasi aanay uga imanin wallahu aclam ahli lxarbi waxaa fasalkan uu sheekhu inooga hadlayaa bal wixii laga qaadaya dadka ahluxarbiga ah xukunkiisii nisaa-ul kufaari gaalada dumarkoodu iyo wasibyaanhum carruurtoodu idaa usiruu marka lasoo qafaasho faquu way addoommoobayaan wakada alcabiidu addoommadiina waa la mid waxau sheekhu leeyahay dumarkii gaalada dee iyaguna gaalada ahaa carruurtoodii waxaa la mida kuwii waalaayay wateena idaa usiro marka lasoo qafaasho ee lasoo qabto raquu bimacnaa qabashadaas ayay addoommo ku noqonayaan saaruu ariqaa binafsi asri soo qabashadaas ayay addoommo ku noqonayaan maladla marka gacanta lagu soo dhigo ayay addoommoobayaanoo dee khumuskiina dadkii khumuska lahaabaa la siinaya arbacatu akhmuuska soo hadhayna kuwii qaanimiinta ahaa ayaa yeelanaya maxaa yeele rasuulku sala allahu alay wasalam kuwaa la soo qafaashay ee dumarka iyo carruurtaa dee sida uu xoolaha u qaybiyo ayuunbuu u qaybin jiray wakada alcabiidu addoommadii gaaladuna iyaguna waa la midoo addoomma ayaa iyaguna noqonayaan macnahana waxaa looga jeedaa iminka ayay addoommoobayaan looma jeedo oo waa addoon baa la hadda ayuu haddana addoomoobaya ee waxaa weeye waxa istimraaraya oo sii jiraya addoonsigii mana dee gaaladuba addoonsanayeen addoonsigii baa sii jiraya weye macnihiisu wayajtahidu waa ku dadaalayaa alimaamu imaamkii fil axraari kuwii xortaaha alkaamiliina ee buuxay macnaa dhamayska tirnaa wayafcalu wuxuu samaynaa allah xada ka dheefta badan lilmuslimiina muslimiinta ka u dheefta badan ayuu samayn min qatlin dil wamanin iska sii dayn wafidaayin iyo ku furasho biasraa dad la qafaashay lagu furto ow maalin ama maal lagu furto wastirqaaqin iyo addoonsi fain khafiya hadduu qarsoomo alaxadu kii dheefta badnaa xabasaum wuu xidhi xataa yadhara ilaa uuga muuqanayo qiila waxaa la yidhi wa qiila waxaa laa yusraqu la addoonsan maayo wahaniyun wakadaa carabiyunna waa lamid fii qowlin waxau sheekhu leeyahay imaamku ama ninkaa dee jeiska u madaxda ahi wuxuu ku dadaali fil axraari alkaamiliina nimankii lasoo qafaashay ee xorta ahaa ee weliba kaamilka ahaa ee buuxay ee dhammayska tirnaa macnaha waxaa looga jeedaa kuwii qaangaadhka ahaa ee caqliga lahaa ee labaa ee xorta ahaa axraar kuwii xorta alkaamiliina ee buuxay ee labnimo iyo qaangaadhnimo iyo caaqilnimo ku buuxay kuwaa imaamka ayaa ku dadaalaya wuxuu ka yeelayo wayafcalu waxaan u samaynaya alla xadda ka u dheefta badan islaamka iyo muslimiinta ka u dheefta badan ayuu samaynaya afar arrimood ka u dheefta badan ayuu samaynaya afarta arrimood ka waraya waa min qatlin inuu qoorta ku dhufto oo yidhahdo hala laayo wamanin iyo inuu ku galadaysto oo iska sii daayo wafidaayin iyo furasho uu ku furto biasraa dad muslimiin oo la haysto inuu ku furto ow maalin ama maal inuu ku furto wastirqaaqin iyo addoonsi afartaa arrimood hadba tii u dheef badan dadka muslimiinta ah ayuu samaynaya mar waxaa laga yaabaa in nimanku niman dhib badan ay yihiin oo markaa uu arka dheefdu inay ku jirto nimankaa in la laayo sidii nimankii lasoo qafaashay ee la isku qabtay ee cumar iyo ay abubakar iyo kala ra'yiga ahaayeen ee uu cumar bin khadaab lahaa aniga waxay ila tahay inay kuwii badanahayn baan filaya wuxuu yaxa aniga ila tahay inaad nin walba ka ugu xigay intaad u dhiibto uu qoorta ka jaro si ay u arkaan gaaladu inaynan naxariis u haynin abubakarna uu lahaa maanta iska daciif baynu noo xoola ayaynu u baahan nahay mid kalena cabdillahi bin ruuxiyo wuxuu laha gebigood baan dab ku qaban marka kolba ka u dheefta haddii dilkaasi u dheef badan yahay oo niman dhib badan yihiin oo dilkaasi uu dadka muslimiinta nimankaan la laayo uxu tarayo wuu laynaya wa manin haddii lagaba yaabayo in nimankani dee ay isba soo xasuustaan oo yidhahaan waa dad wanaagsan oo ay siidayn iyo faraakiqaad ay ku wanaagsan yihin taasuu samayn wa fidaayin furasho waxa uu ku furanayaana waa laba arrimood oo biasraa dad muslimiin oo haystuu ku bedelan ow maalin ama haddii dadka muslimiinta xoolo u baahan yihiin xoolo ayuu ku bedelan wastirqaaqin iyo addoonsi saa afartaa arrimood iyo